hadda waxaan joogaa xilligan aan joogo hadda wax saacaddu waa koob iyo tobankii laba waa laba iyo toban laba iyo tobankii weeye hadda habeennimo qolkaygaan hadda fadhiyaa oo qolkaygaan ku suganahay wakaas waa gartay qolkaaga imise maalmood baad ku jirtay hadda anugu shan maalmood baan qolkayga ku jiraa aanan dibad u bixin oo aan qolkayga ku jiraayo cunno iyo wax yaroo tasiiraad oo aan aan haystaa aada iyo aad
waa gartay maxaa kugu kalifay inaad qolkaa ka bixin qolka waxaan ugu kalifay dee virus xun baa ka dilaacay wadankii oo waxa weeye magaalada dee dibad looma bixi karo oo haddaad baxdid waa intaasoo balaayadii wuxuu cudurkii aad soo qaadaayo waxa weeye mida kale cudurkan mushkiladahuu leeyahay waxaa kamid ah iyadoon uu kaasoo bixin calaamadihiibaa dadkii kale ku daaran ka dhaa moogta waa cudur aad aada u halisa waxa weeye marka qolkaa inaan ku jirno un baan safe ku nahay
marka qolka ama meesha aad ku jirto imise qofoo kalaa kula joogto oo arday anigu hadda keligay qofka waxaan ku noolahay keli baan ku noolahay qolkayga keligay wey
ma jaamacad dhexdeed ba mise waa guri
waa jaamacad building ku dhex yaal weeye waa jaamacad waxa weeye dabaq ku dhex yaal oo ardada loogu talagalay waxa weeye ajaanibta ay degan yihiin wey marka inteed ku jiri kartaa qolkaaga adoon banaanka u bixin oon dee wixii tasiilaadkeed u baahnayd soo qaadan daruuriyaadka
waxay ku xiran tahay de raashinka iyo waxa aad haysay kolley de waxaan u baahannahay un hadda waa cunno ma garanaysaa marka haddii ay kaa go-do waa ku khasban tahay inaad supermarketada tagtid oo aad alaab kasoo gadatid aad asbuuc kale kusii jidid marka hadda qorshe waxay ama berri ama maalinta ka dambeysa inaan baxo aan alaab kale aad soo adeegto insha allah waa gartay waxaad nooga sheekaysaa dad kale oo soomaaliya ma jiraan oo jaamacadda kula dhigta oo maaragtay aad ama iswacdaan ama istaqaanaan
aada iyo aad jaamacaddan hadda aan dhigto waxaan ku wada joognaa hadda shan afar baan ku wada joognaa inkastoo ay badan yihiin oo laba hadda waa naga tagtay laakiin afar qof baan hadda ku wada joognaa jaamacadda aan aada isu xiriirin oo aan iska warhayno wax soomaaliya ku dhacday intaad ka warhaysaan uu fayraskani ku dhacay magaalada gudaheeda group baan leenahay soomaalida joogta urur yar baan leenahay cid ilaa hadda uu ku dhacay ma jiro uu saameeyey xanuunku ma jiro
qof uu ku dhacay ma aragtay adigu oo maxaan ku idhaahdaa maxaad noogu sheegi karta
qof uu ku dhacay anugu war uma hayo laakiin de waxaan inta waxaan ka aragnay un so baraha bulshada un baan wax kaaga sheegi karaa waxa weeye aan ka aragnay un qof aan aqaan anugu uu ku dhacay ma jiro ma jiro waa gartay marka maxaan ku idhaahdaa dowladda iyo booliisku maxay iyagu qabanayaan iyo dhakhaatiirtu maxaa dadaala socda
wallaahi horta dee waxa weeye de dadkiibaa tirada ka badan bukaanka ah horta booliiska iyagu waxa weeye de jidadka iyo bay xirxirayaan waxa weeye gawaarida caadiga dariiq waxa weeye basaskii waa la joojiyey gawaarida caadiga waa la joojiyey gawaarida jidka maraysa waa gaari waxa weeye ama qof bukaana wada ama wax uu ku socdo oo ma garanaysaa oo reason ah haysta weeye gaari iska jidka iska maraya ma jiro dadka waxaa la wadiiyey guryihiin la wada jooga oo ha kasoo bixina isbitaaladana dhakhaatiirtu dadka aada uga tiro badan oo waxa weeye maantada qof haddii uu xanuunsto oo la geeyo boos laga dhigo xataa male waana la socotaayo waxay wadaan hadda dhismo cusub oo cisbitaal ah bay wadaan oo dadka meel ay dhigaan ah ay ugu talagaleen bay hadda wadaan oo waxay waxaa la rajeynaya adugu afar maalmood labada sideedeeda insha allah inuu ku dhamaado lasoo xiro insha allah say sheegeen
waa gartay marka maxaa la idiin qaban karaa dadkiina halkaa jooga haddii ay noqoto dowladda soomaaliya hadday noqoto cid kale oo aad baaq ujeedinaysaan ma jirta
aada iyo aad baaq waxaan ujeedinayna horta dee cid walba dowladiisaa soo faragelinaysa oo waxa weeye hadda socodkiina waa xiran yahay hadday noqoto garoon diyaarada hadday noqoto tareeno wax walba waa la istaajiye oo qof iskii u bixi karaa hadda hadduu damco ma jirto waxa weeye cid walba dowladoodaa soo faragelinaysa oo lasoo xiriiraysa dowladda oo ka codsanaysa maxay ahayto in ardadooda looga soo saaro beensha oo diyaarado u keenaysa marka dowladda waxaan ka codsan lahayn dee gargaar degdega inay nala soo gaadho waxa weeye arrinta yaraas waxay ay nagu soo faragelin kardho oo waxay nagu tari kardho ma garanaysaa ay ay ay ay nagu soo maxay ahayto lasoo xiriidho dowladda china siiba shakiirsa inkastoo safaaradka naftirkeeda waa la xiriirnay oo hal waxaa jooga hal yar baa jooga fasax baa lagu jiraa hadda shakiirkii xataa wuu laabtay oo maqararaysaa marka waxaan dalbanaynaa gargaar degdeg ah nalala soo gaargooro marka ma in laydinka saaraad rabtaan magaalada
magaalada in nalaka saaraan rabnaa oo haddii xataa naloo heli karo oo maxay ahayto goboladan waxaa jira gobollo uu xanuunku ku yaryahay baa jira oo number yar uu dad uu ku dhacay baa jira annagoo hadda meesha aan joogno oo meeshii uu ka unkamay bahalku iyo hadda dhimashadu waxay maraysaa boqol meesha keliya meeshaan keliya sagaashan qof baa ku dhintay oo dadka cisbitaallada yaalla waxa weeye laba kun iyo shan boqol baa hadda lagu qiyaasayay magaalada wuhan keliya marka magaalooyin waxaa jira laba qof saddex qof oo kale uu ku dhacay halkaasoo kale gobolada ayarka ah oo magaalooyinka ayarka ah xataa haddii naloo herkay in nala geeyo magaranaysa waa garta ardayda kale eed istaqaanaan eed asxaabta tihiin yaa ka mida magacyadooda ee kula dhigta jaamacadda ha waxaa kamid ah siciid waxaa kamid ah maxamed waxaa kamid ah cabdilkariim saddexdaa nin baan wada joognaa hadda iyo anigo afar ku ah arday kale oo afrikaana ma jiraan oo isla dhigataan oo qaar wadamada africa ee taqaana ka socda wadamada aad iyo aad gaana south africa kulli wadamada africa oo dhan arday ka socda waa joogaan jaamacadda